munaasabad hargalla kuka jiraaye arwa juus ee magaalada jowhar iyo awey baa ku qeyb galay xanukumid ee ganacsatada magaalada jowhar iyoona arwada qeyb ku nagado doonta horumarada ganacsi ee ku jira magaalada bulshadana iyo ku hela doona qeybo sheelduwan ee kobo markaasi tii isticmaalayaan migilkiyo bilaantaba waxaana kumid a ganacsatadii ku qeyb galay munaasabada harag jarka ayaa ku hadleen sidiiyo muhiimankeeta bulshada magaalada jowhar carwadon dhallinyarada ee ku ganacsata magaalada jowhar small businesska waxaana iibiyaa sida dharka faashionka koa faashionka maanta waxaan goobjoog u ahay daahafurka ama xirigjarka carwo darban shoes oo saaxiibkeen magaalada uu ku soo kordhiyey carwo darban shoesna waxaa lagu gadaa kabaha dumarka iyo kabaha ragga oo keliya ayaa lagu gadaa waxaa kaloo federation kuma jiraan waa naqshad cusub oo magaalada lagu soo kordhiyey anaga waxaan arki jirnay maadaama meeshan gobol ay tahay inay wax kasta isku dhex jiraan laakiin dabcan saaxiibkeen raagay wuxuu soo kordhiyey naqshad cusub oo wixii la kala saar ah oo dabcan si gaara loogu soo hagaago adeegadda waxaan rajeyn doonaa insha allah dhallinyarada khaaska inay si gaara ugu adeegan doonaan carabo darban magaalada ka howlgala ee bixiya adeegyada kala duwan inaan ka soo qayb galo maadaama carwadaani ay faa'iido ugu jirto hay-adaha dadka ka shaqeeyo dadka jaamacadaha dhigto dhallinyarada jaamacadaha dhigto iyo kuwa shirkadaha ka shaqeeyaba waxay ka helayaan halkan kaba tayeesan oo tayadooda la soo hubiyey maskax baas la yimid waxaa jirta marka haddii alla kuu roon yahay maantay waxaa sharaf ii ah in aan dhex imaado carwadii kabaha na noqdo dadkii ugu horreeyey ee kaba ka iibsado dhinaca kale maamulaha guud ee carwo juus raage xasan cumar ayaa faahfaahin ku bi sababta sheentay in magaalada jowhar iyo ku hirgeliyaan carwo keliya laka gadow kobo waxaan nasiib aan u yeelannay ama noo soo gabgoobay runtii howl in badan aan ku jirnay maantana xerigjarkeed aan u joogno taasoo ah inaan magaalada jowhar aan keenno kabaha rag iyo dumar ay ku libistaano oo keliya carwadaanina waa carwadii koowaad kaba bis ah oo keliya keento runtii waxaan rajaynaa in baahidii bulshada xamar iyo meelaha ay u aadi jireen in aan ka haqabtiri doonno naftigayga waxaan ka mid ahaa dadka baahiyahaas ay qabay oo